bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo ee idaacadda warsanghay sheenka doorkorong ee hamiinimada singhayda odayaalka dhaqanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya way bayoocan baarayeena go-aankii iyo dowladii hindii kiridi dhalinyaro soomaaliyeed maamulka koonfur galbeed soomaali oo bedeli howlgalada iyo ku dareeran deegaanada koonfur galbeed daawiyare laaku sheegaha intee ku jarta gobolka bakoola guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku warbiireedan dhiyowka koko iyo doorashadii dadbanga wafduus hogaamiyow safiirka sweden anfadhii soomaaliya ogeeka magaalada baydhabo hadeeriya ila caalamka oo ku hadalay go-aanka guddiga doorashooyinka dalka akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan singhaytoyba ku mid ahaa sacuudi carabi oo dhimo hayta mushaarka shaqaalo dowladda
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin fayla dhugunsadayaal mar kale hamiinama talaade uu taarigdanaya ka eedanta labaatan toddobada bilo sagaalaad sanadka lamada kun tumilitahanas way bahayeen qodobadii warkan haddana ka dhowaada yoogii oo wada fisan wafda is-hogaamiyahii safiirka sweden anfadhii soomaaliya wayba usigeeka hadeeray magaalada tambaydhabo ee xarun goboleedka baaya faahfaahinta warkan waybaan in la d r e muxdiin xasan maxamed xusne
wafdigan maanta soo gaaray magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaara u ah maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa hogaaminayay safiirka sweden u fadhiya soomaaliya iyadoo xubnaha la socdayna ay ka mid ka ahaayeen mas-uuliin ka tirsan u n d b waxaana wafdiga xarunta madaxtooyada maamulka ku soo dhoweeyey kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi iyo wasiirka qorshaynta kulmo albaabada u xirnaa oo safiirka iyo golaha wasiirada maamulka ay ku wada qaateen xarunta madaxtooyada kadib waxa ay xarigga ka jareen xarunta wasaaradda qorshaynta dowladda koonfur galbeed oo dhismaheeda lasoo gebagabeeyey kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha maxamed xasan fiqi iyo wasiirka qorshaynta maamulka koonfur galbeed cabdinaasir nuur caruush ayaa faahfaahiyey ujeeddada socdaalka safiirka iyo waxa ay ka wada hadleen
oo markaasi ay la socdaan u n d b ninka soomaaliya u qaabilsan gudiyooyinkiisa iyo saraakiil kaloo isaga la socotay unsom saraakiil ka socotay arrintay u socdeen waxay ahayd inaan si wada jira u furno guri wasaaradda qorshaynta planninka ee koonfur galbeed micnaha dhismaheeda ay ku mashquulseen diiwaanahan oo ka kooban hool weyn oo shan boqol oo qaadayo xafiisyo adduunka noocaas oo ka kooban yahay marka inta aanan furin ka hor waxaanu shir ku yeelanay xafiiskay igu soo booqdeen waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka meeshay ma noo marayaan nabadgelyada magaalada waxaan uga mahad celinay dowladihii gacanta ka geystay dhismahaasi oo ay ka mid tahay dowladda sweden dowladda talyaaniga dowladda denmark iyo dowladda norway iyo european unionka kale dhismahan waxaa noo maalgeliyey oo noo dhisay hay-adda u n d b oo hadda u qaabilsan qaranadooda arrimaha horumarinta waxaana dhismaheeda qarashka ku baxaya bixiyay dowladaha kale ah dowladda sweden midooda yurub dowladda ingiriiska dowladda talyaaniga dowladda denmark iyo dowladda norway ayuu kaalmaynaya u n d b si ay noogu hirgeliso mashruucan dhismaha wuxuu ka kooban yahay xafiisyo sideed xafiisa oo wasaaradda qorshaynta isticmaalayso iyo howl weyn oo shan boqol oo qof loogu talagalay iyo masaajid qaada laba boqol oo qof hoolkaas iyo masaajidka iyo xafiisada waxaa ku baxay qarash dhan laba boqol iyo saddex kun sideed boqol iyo lix iyo toban dollar hawshaan waxay soo bilaabatay bishii saddexaad sanadka laba kun lix iyo tobankii waxaa noo dhisay shirkad soomaaliyeed oo la yidhaahdo bilaal construction company howlka waa howl u dhexeeya ummad oo dhan oo wasaaradda ay u maamulayso odayaalka dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya way baayoocan baarayeena go-aankii dowladii hindiya ka xukuntay qonton dhalinyaro soomaaliya aanasoo maxkamadda dalkaas hindiya ka hukuntay dil siid cali muuse maxamed ateer ayaa ninhay faahfaahintan
dhini kalena ahaanoo ku mid ah odayaalka dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyo cambaaraynayna dowladda indiya oo markaasi iyo dhallinyaro soomaaliyeed iyo ka eedayti intii oo ku dambeeyeen burcadbadeednimo malaqdeerow yaaquub oo la hadalaayo raadiyaha warsan iyo weliba uusa ku hadalayo xukunka la sheegahay intii dowladda indiya iyo kridiya dhallinyaro soomaaliyeed oo iyo ka eedaysiin intii oo burcadbadeed iyin haanaysay oo sheegay malaaq intii indiya iyo kuwaan toowaan ficilkaasiiyo ka dhaqaaqday runtii haddii uun ana odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya aranta ka dhiigi dhalinyarada soomaaliyeed oo hindi laka hiriiriyay eediyadaan ku xubno waxyaalo badan oo sanooyinkan iyo habsadiya kuma data in dadkeena badaa laka dhamaayo in dadkeena wadamada iyo seedeen si sabab la-aaneena isku hiriiro si sabab la-aaneena diliinka xukumo si sabab la-aaneena waxaaway dhibaatooyin badan oo fara badan liinbeersiiyo wal eedliinku xumaadugu lankasta soomaaliya meelkasir roganeediyada kunyaarataas mayba lakama been abuurdamaye oo lileeyaa may haayana burcadbadeed idan sidaani lanka wareegsigiisu biyaay in hataa lakasani warsiin gaaday ee wadankii jinga lasiin nabay meela lasiin jiirey ee qarabo leeri marka sidaas noocaas liingiri dhalinyaro oo dee aqoontidas ku yeerta dowladnimada ka sufaylan insaan waqtigii dowladda ka burburtay labaatan iyo shan saliil kuruge kan ka badanaa in afartoon soddona jirayso kiin ka badanaa toman jir ayaa dowladda ka koru burburtay dowlad walboon ku ogayn dhan noocaasa liingiri marka dhalinyaradaasi eediyadaan ku hunno dowladda hindiya may dhabarka un ku tuurane cambaareen oo una cambaareyaano may banana dadkaasi dad soomaaliyeed waay qaranaa dhihin shalay hadii oo burbursanaayo maanta qaranaa dhihin qarankooda in lakulaxaajiro dilka lakaxukumeyna dilgar
sidoo kaleeda afhayeenka odaalka dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya malaaqdeero yaaquub hodaje siiwid iyo weliba dhallinyarada soomaaliyeed inkabaaqa intii oo ku xiran tahriibka walina uusa cambaarayey ama cambaareyn riritoonka tuuraya dowladda federaalka soomaaliya intii walkuqabata arintana la xiriiryahayo dhallinyarada soomaaliyeed ee burcadbadeednimada langhay sida oo kirin dalka indiya
runtii dawladda iyo mas-uulku shacabkan soomaaliyeed meel kasta dhibaato haddii ka deertona wal su-aale iyo xukunka doonadeen ereen una wadankan ra-iisan naqdaan madaxweynen naqdaan dawladda naqdaane xildhibaan naqdaane wasiiran naqdaane ereen mas-uuliyadaas iyo qaadeen darsatiye iniyo dadkan meelaha dhibaatada ku deeras iyo kugaashamadaan dawladda walan ku baahan yihin doorasho waaye haddii gooyi waaytona maalinta qiyaamana wal kala xisaabtamee maalinta adduunyana wal kala xisaabtamee marka walow dawladeena hadda isku daba yartaa marba badan idaacadaha ku hadali haddana mayba ninmuuqutayn haddii uneena dhaqanka gaabis badan ku muuqdo dawladaha iyo la hariiraan haddana sidan oo kale in wafda caalamiya liindiro liin baahan yihiin diya dadka dhibaataysan si rasmi ah xaqiiqa raasiya liinaqdo dad dambii galeena dadona ku qabsadii waayo runtii in laga waramo oo media jilaleyli ku aragne itusi taasi ku dhiro liinbaanye
hadalkan oo afhayeenka odayaalka dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya malaqdaro yaaquub iyo weliba uusa kaeedaye kureeda markiib canisbambahow iyo kudhiyanga gobolada dalka soomaaliya haansho oo laoolanka horjeeda go-aanka maxkamadda dalkaasi indiya iyo ka xukuntay dhallinyarada soomaaliyeed oo hadiyo kajaranga galanta dowladda indiya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa ku horkooyay hajeedintii kakoytihana ku mid ee oday dhaqameedyadii hiiraan iyo shabeellada dhexe oo haayeen anta xildhibaanada gobolada adlaha ka xula magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka dadban oo la kulmiyaana ku mid ee madax dhaqameedyada iyo aqbaliyay hajeedintaas isona ama usoo ugaasasan ugaas khaliif oo fadhijay useeyey magaalada beledweynuhu saakorjeesadii go-aankaas ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa sheegay intii go-aanku darowkan meella laka qobodow doorashada xildhibaanimada gobolada hiiraan iyo shabeellada dhex iyo anhayna toontaala dowlada federaalka cumar cabdirashiid ayaa sheegay intii guddiga doorashooyinka lanku baahanya intii wada tashi laweel dhadaan odayaalka dhaqanka lamada gobol ee gajarang liiska boqol soddon shanta kubeedna natiijadaha kubadda wadatashi dho yohan gudbi ayaan dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo saas oo kale ee musharacan teegan xilkamada biinanimada yaa ka booryahay guddiga doorashooyinka antiyo wadatashi laweel dhadaan dhammaan oday dhaqameedyada ka jeeraan gobolada hiiraan iyo shabeellada dheh waanyoonka seedaan meel walba ooyo rooganga sida salandera xiliisa madaxda dowladda ee xilisho dhammaadi sida madaxweynaga iyo ra-iisul wasaaraga iyo weybaa aan dhexeeye loolanweyn oo ka eedan doorashada maadaamayo iyo musharaxiin madaxweyne weybaan lamada dhine hore ka baxeena xafiisyadii qoraale isku mid ee maamulka koonfur galbeed hadduuna hangnagana dhugunsadayaala guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weybaayo ku warbiyeena reedan dhiyowka kooytii doorashooyinka faysal dhaayo xuseen ininghay faahfaahintan
riidan dhiyowkiisa koy guddiga doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya siidali baafo waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusa ku hadlay riidan dhiyowkiga koy guddiga doorashooyinka usoona riidan dhiyowkaasusa ka sheegay duruufiyo hawajeen guddiga doorashooyinka waa ku marus waraysiya siidali baafo oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
waxaa laysla jartay in dib loo eego duduudka lagu shaqaynayay ayadana hawsha la joojinayn oo shaqooyinka aan joogsanayn marka dibudhac ma jiro laakiin hawshii socotay ayaa waxaa la arkay inay culeysyo imaadeen culeysyada imaaday waxaa kamid ahaa culeysyo farsamo ayaa jiray culeysyo xagga dhaqaalaha ayaa jiray iyo sidoo kaleeto culeys kaloo ka yimid soo gudbinta hergooyinka ah miisaaskooda oo laga sugaayay oday dhaqameedyadii laga sugaayay oo waktigeedu ku ekaa saddex iyo tobankii bishaan aan ku jirno oo ilaa ay hadda ay socoto qabashadii miisaskii dargooyinkii marka arrimahaas ayaa keenay in ay gudoomiyaasha guddiyada dowlad goboleedyada isu imaadaan ayna ka wada munaaqashadaan maxaa caqabada oo jiro maxaa qabsoomay marka waxyaaba badan waa qabsoomeen dhammaan aan la inkiri karin iyadoo lagu jiro duruufo aad u adag sidoo diyaarinta goobihii adeynka oo kaleeto in la bilaabo sugeenida oday dhaqameedyada wacyigelin sidoo kaleeto loo sheego ama lagala munaaqashoodo nidaamka la rabo sidoo kaleeto inay soo gudbiyaan marka waxaa hadda si xawliga ku socda soo gudbinta miisaska ergooyinka oo meel fiican noo maraayo marka arrintaas ayaa waxaa laysla jartay in waqtigan lagu kordhiyo hadalka guddoomiyaha iyo weliba wasaakeeda hila guddiga doorashooyinka iyo ka howlnayn sidii aan ula lahaayeen ergada ku qayb galaas doorashada iyo weliba gadalandhiyowska kooya guddiga doorashooyinka dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya weyba uusa bedelay howlgalladiyuu ku dareereen deegaanada koonfur galbeed mar kaleed ateerayaninhay faahfaahintan
dhina kalena deegaaniyo degmooyin ku tirsan gobollada ambaay iyo bokool iyo weliba iyo ku dareerana howlgallo kudhine ururka al-shabaab ah kaasi iyo wadanga ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka hubka dhegeysta dhaqancelinta tobabarada iyo maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed eelay oo us waraysi gaaraysiyaaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weliba uusoo ku warbiyayo howlgalladii inkadembi ee laku sameeya deegaanada iyo hooseedayanga degmooyinka iyo kumidka iyanga diinsoor xudur iyo meelo kale iyo kumidata deegaanka idaali oo dhowaan meelaysaya kudhiye dagaal khasaare dheliya oo uusan dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeedda wasiirkiiyo weliba uuse sheegay intii weliyo dareeran howlgalladaasay waaniyo ku dareerana deegaano badan oo iyo hooseedeen degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uusan taliyowa
wala ku dhigay diinsoor meel ku korayta wala ku dhigay boqol xudur soona xudur meel alla meel koonfur galbeed ee kusii ordho howladaas dareera insha allahu tacaala ciidamada hadda wala lain soo deeya ku mid ahaytay inay shacabku liin baadna ilaaliyaan wala lana guulaysateen waana guulaysata doontana baada ku roojiyey dadka isan ku dhalateen iminka cadowgeena halkula dagaalamay shacabkana ka farahay guulo badanna ha ka hooyeen yanagati dagaalkana qaababkii hore iyada aan isku bedeli nimanka cadowga ee habayaraato meliyo dalka xarun wakiilayina ku sugan yihiin deegaanadu ma jirto xaro ciidan oo la tilmaamayo cadow ka suganya ilaa hadda ma lahayo
wasiir koobkadhigowga dhaqan celinta tababarada iyo maleeshiyaadka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen xasan eelay ayaa dhinikaada weliba uuse sheegay intii degmooyinka qaar ay ku dareeraan tababaro mardhowna ay ku bilaawa doonaan degmooyinka gobolka shabeellada hoose welina uuse sheegay intii tababaradaasi iyo ku dubnaada doonaan haani horey lan siiyey ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya oo hadda shaqeeyahaya
meelo badanoo hadda meelo tababaro ku dareera jiraan boqol meel ku bada tababaro ku dareerana jiraan insha allahu tacaala lowr shabeellena wala rajeeyana waqtiya ha dareeriyana tababarada inay unu furno wali kaleasi barbar socda ciidamadii hordhaan tababarada un ku bahay inay dib haddana maadaama cadowga hiraab walba farsamo cusub iyo sheenhaan inanayo tababaro cusub dad khubare iyo sii sii hayaan si cadowgaas lama lamii sadiid an horawiyo ku adkaada fadeen una wali rajeeyana insha allahu tacaala kaalmada umaduun iskaalmaysatay ciidansha iyo shacab
howlgalladan iyo weliba yo keedaana xili deegaano badan iyo horeya uu maamuli jireen ururka al-shabaaba hadda laku saari
warkii galabnamaya dhugunsidayaal weli ka guda jarne wayba daawiiraanaha ku sheegahaye gobolka bokool gaar ahaan degmada xudura zahre sulaymaan iyo ninhayta faahfaahintaga maamulka isbitaalka guud ee degmada xudur iyo ku dayriya xaaladda isbitaalkaasay uso-oona dalbadiyay in la helo deerad daawalka dabiibow bukaanada jiifaan cisbitaalkaas agaasimaha cisbitaalka guud ee degmada xudur abdaxkin macalin aadan iyo warbaahinta in sheegay in cisbitaalkaasa iyo haddaha wajahday xaalad daawiyaraan ah uso-oona taasay usuka dari iyo bukaanada jiifaan xilligun iyoon helo korna daawalka baxnaanee u caafimaadjo saas oo kale agaasimaaya waybausu dalbaday in gurmed deg deg ee la helo deerad isbitaalkaasay uso-oona ku digi in xaaladda bukaanada iyo haddaha layska jaran haddii lahalla deerna cisbitaalkaasay daawo daawo daboola korta baahida bukaanada jiifaan ee cisbitaalkaasay inka dambayntii bukaanada jiifaan cisbitaalka guud ee gobolka boqool iyo hadduway baa wajahday dhibaato xoogun oo dhiniga daawo la-aanta ah iyo oon marba marka inka damboytiyo cisbitaalkaasay iyo hadeereen bukaano fara badan oo kushalkooya u deegaano ku tirsan gobolka boqool war qoraal ah ku baahiyo xubno danayo arrimo soomaaliya lanku ka hadari reedan dhew kooban oo markaleedka kooyi doorashooyinka dalka waybana qoraalka uusan qornayo sida tan beela caalamka iyo rajo fayla ku muujida inti reedan dhew kale uuse ka kooyi doona doorashada sanadkan lamada kuntumiilata la filaha inti dalka ku dhean war kubahi qaramada midoobe midowda afrika midowda yurub urur goboleedka igad boqortooyada ingiriiska iyo maraykanka yaa la ka sheegay inti markale uusa reedan dhiyow kakooyidon doorashada soomaali oo bilo nofembar ee hadareertaiyo reed unkudhii doognaa beela caalamkii saasoo kale madaxda dowladda soomaaliya nkakabaaqda intiiu ilaaliyeen waqtiga doorashada waybana ka tilmaamina inti doorashada manka kora manka hoose itaan madawiinanimada muhiimiya tanti kadhida waqtigii lanka tiragaliya xubno beela caalamkii horeen sheegan antiyu biyeeyeen boqolkiiba lihidan beesa ka biyi lahaayeen doorashada soomaaliya oona saas oo kale codsadeen inti doorashada xalaal eh oyo kubada qanacsaneen bulshada soomaaliyeed intii dalka soomaaliya ku dhida soomaaliya waybaayo galahayta waqti shalgure waybana la kuwada inti dalka iyo kudhiya doorashooyinka bilo oktoobar iyo nofembara gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dalka cumar maxamed cabdulle cumar dhegay oo shalay warbaahinta kala hadalay magaalada muqdisho ee sheegay doorashada manka kora anti ee dhii doonta shanta oktoobar tan baarlamankan iyo dhii doonta tobanka ilaa iyo labaatiyo sadeeda nofembar tan lamada migna iyo dhii doonta labaatiyo sadeeda nofembar iyo tan inka dambeyta oo yeeto tan madawiinaga iyo dhii doonta soddonka nofembara aan ka dambeyntiina dhagoonsadayaal sacuudi carabiya ka dhawaaqdeen antiya dhimaasa mushaaraadka iyo guunada ayay qaadayeen shaqaale dowladda wayba laga sheegay tallaabo ee danweyn oo lagaka yarayow miisaaniyadda kureed markii sacuudiga saameyn kuweelatay seerka shidaalka oo usoo hoosandhaye tallaabadan yeeyaraayi doonta mushaarka wasiirada dowladda laba boqolkiiba labaatan waybana la yareeyey wakhtiga dheeraadka ee la shaqeeyow fasaxa iyo gunnada kale ayo helaayeen shaqaalo dowladda way boomarkin ka horeytee mushaarka laku dhimow shaqaalo dowladda oo andhiganta lama meelood sedi shaqaalo sacuudiga sacuudigiya sheegdinti boqol milyan oo doolariya ku dhimanaatay miisaaniyadii sanadkii hore taasoo ku qaadi dowladda intiya weydida hab cusub oo dowladiya ka helaasa daqli warkii isin kula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkage warkan way baasin saaraysid cali muuse maxmed ateerano shugur ismaaciil axmed anisiin la dareer siyaasinti warkankan lamid eer idinku kulmaan dhugunsidayaal way baasin ku tabaana sidaasyo nabadgelyo